Munaasabadan ay ku qalin jebinayeen arday dhamaysatay fasalka sidedad ee dugsiga hoose dhexe sare ee Horseet ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland, waxaana munaasabadda ka soo qayb galay maamulka dugsiga, waalidiin, macallimiin, dhalinyaro, arday iyo qaybaha kale ee bulshada. Aadan Cabdinuur Aadan Maamul ku xigeenka dugsiga hoose dhexe sare ee Horseet ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay munaasabadan.
halkan maanta waxaan u joognaa xafladda qalinjebinta ee, fasalka sideedaad ee, sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo labada laba kun labaatan iyo saddexda ee, iskuulka horseed intaa kadib ee, run ahaantii waxaa waaye dafcaddii labaad ee ka qalin jebinaysa iskuulka horseed primary and secondary school ee, waxayna kamid yihiin waxayna iskuulka kamid yahay iskuullada tayadooda aada u wanaagsan tahay ee wasaaradda hoostago wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka jubbaland Ee, run ahaantii imtixaan walbana uu ka soo muuqdaa Ee, imtixaanka iyo kaalimo fiican buu ka galaa Qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa u mahad celiyay maamulka dugsiga hoose dhexe sare ee Horseet, iyaga oo dhinaca kale ardayda kula dardaarmay inay halkaa ka sii wadaan waxbarashada.
Ee, waxbarashada keli waxa laga fikiraya waxay ardayga ardayga hadduu xumaada macalinkana natiijo fiican meesha kama keenayo waalidkana wuu daalay marka waalidiinta waxaan u sheegaa ardayda inay xoogga saaraan waxaan filayaa jubbaland waxa laisla qaatay wax loo yaqaano education for all waxbarashada in dadka dhan laga qaybgeliyo hataa dadkan aafooyinka ama baahida gaarka qaba guryadooda jooga waxaan sustaa hay-ado oo sameeyey dadka guriga jooga oo imaan waaye in guriga loogu tago xaafadda looga dhigo sistemkaas wax badanaa laisla qaatay iskuuladii way furan yihiin macaadidii way furan yihiin waxaan rabnaa beri ardayda waxaan rabnaa inaan ku faano ardayda sidoo kale marka waalidiinta waxaan rabaa arrintan maanta fursaday noo tahay in ardaydeena carruurteena aan ka wada hadalno sidii aan u barbaarin lahayn dhan walba adduunku waxaa u xunaa lahay qof ee, la- keli laga barbaariyo jirka la nafaqeey raashinka iyo wax maramaamada waxaa leeyahy si fiican ra- ca- casho fiican carruurta sii ilmaha yay baahan laakiin waxaa la rabaa dadka in laga dhisa garaadka iyo aqliga maskaxda in laga dhis dadka si ay wax u noqdaan waxaan rabaa inaad tusaale usoo qaato qalin qoriga nin baa sameeyey sooma arday soo ahaa qalin qorigaas ninkii markuu sameeyey wuu la dardaarmay qalin qori lala dardaarmay weligiis ma aragteen waa maya sooma qalin qoriga markuu la dardaarmaya wuxuu dhahay niyahow dunidan kuu diri doonaa hadduu alla yidhaahdo waxaad la kulmi doontaa mid qofka koowaad waa qof qalin qoriga markuu qoranayo sakiin ama ku qoranayo qalin qor sooma qofka labaad wuxuu kuu qori doonaa sakiin qofka saddexaadna wuxuu kuu qori doonaa dhagax ama derbi kuu xoqi doonaa Dufcadan waa dufcadii labaad ee ka aflaxda dugsiga hoose dhexe sare ee Horseet qaybta dugsiga dhexe tan iyo markii la aasaasay.